shir muddo saddex maalmood ah uga socday magaalada burco mid ka mida beelaha somalilan ayaa laga soo saaray qodobo la xiriira doorashooyinka somalilan iyadoo shirka uu ku baaqay in ka hor saddex iyo tobanka bisha nofembar la gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjaro muranka doorashada warkan hargeysa waxaa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
shirkan oo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer uga socday mid ka mida beelaha waaweyn ee dega somalilan muddo saddex maalmood ah ayaa maanta lagaga dhawaaqay go'aano toddoba ah qodobadaasi oo khuseeya arrimaha doorashooyinka nabadgelyada mudaharaadyadii hore uga dhacay somalilan waa kan cabdixakiina muuse oo fagaaraha shirkuu ka soconayay hoteelka kaafi ee magaalada burco ka akhriyey qodobadan toddobadaa shir ballaadhan oo maalmihii ugu dambeeyey uga socday magaalada burco beelaha galxajis oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha garxajis oo bilaabmay shan iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun iyo labayo labaatan soona gebagaboobay maanta oo ay taariikhtu tahay toddobiyo labaatanka bisha tobnaad labada kun iyo labayo labaatanka kaas oo lagu falanqeeyey laguna dhegaystay warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo qiimayn buuxdana lagu sameeyey dhacdooyinkii ka dhacay somalilan sanadkii u dambeeyey waxaa shirka u muuqatay in somalilan ay cagta saartay waddo hubanti la'aan ah oo khatar keeni karta wadajirkii oo khatar ku keeni karta wadajirkeedii iyo jiritaankeedii kadib markii madaxweynuhu si badrheedh ah uga leexday sharcigii dastuurkii wadatashigii iyo isu tanaasulkii dhaqanka u ahaa somalilan isla markaana uu ku gacan sayday fashiliyeyna dhammaan dadaaladii ay wadeen hawdoorka bulshada somalilan sida madax dhaqameedka culimmada ganacsatada iyo cid kasta oo lahejeclo ka qabtay somalilan si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyey geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka somalilan waxaa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad beelweynta garxajis waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaaggii shacabka reer somalilan ay ku wada dhisteen dowladnimada qodobka labaad beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay saddex iyo tobanka noofembar ka hor oo ku eg mudaxileedka sharciga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la helo heshiis ay u dhan yihiin saddexda xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee komishiku soo cayimay haddii ay taasi dhici weydo beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhicin deegaamadeeda qodobka saddexaad qodobka saddexaad muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka qodobka saddex iyo siddeetanaad faqradiisa shanaad sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaam siyaasi ah sidaa darteed beesha garxasiso waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay qodobka afraad jiitanka khilaafka siyaasadeed ee somalilan ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saamaysa somalilan iyo gobolka geeska afrika sidaa daraaddeed beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si deg deg ah u soo farigeliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqii sharciga ahaa qodobka shanaad dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii samaynayay mudaharaadyadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyeedyadaas waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah qodobka lixaad beesha garxajis waxaay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isudheelitirkii dhidibada ay somalilan ku taagan tahay oo kale ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha qodobka toddobaad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn iyadoo lagu fushanayo dano gaar ah gunaanad shirku waxa uu ku baaqayaa dhammaan beelaha somalilan ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda somalilan in ay isu taagaan badbaadinta dalka somalilan waxaan isku daynay in dhinaca xukuumadda aanu mas-uuliyiinta somalilan cid ka helno si aanu arrintan shirkan qodobada ka soo baxay ee khuseeya wax uga weydiinno arrimaha ka khuseeya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan salebaan yuusuf cali koore oo aan la xidhiidhay ayaanay suurtagal ii noqonin inaan helo waxaana ballan qaadaynaa in marka ugu horraysa ee noo suurto gasho inaannu cid mas-uuliyiinta xukuumadda ka mida helno aanu idiin soo gudbin doonno khadar maxamed cakulle v o e hargeysa